Iskuulka hoose dhexe iyo sare ee Xaaji Saalax ayaa laga daafuray deegaanka Xaaji Saalax ee duleedka degmada Oodweyne ee Somalilan waxaa kasoo qayb galay furitaankii iskuulka bahda waxbarashada maamulka gobolka Daadmareer iyo kan degmada Oodweyne gudoomiyaha deegaanka Xaaji Saalax Cali Muuse Faarax ayaa ka waramaya furitaankii iskuulka Xaaji Saalax dhibcaha ka keenteen saddexdii jeer ee iskuulka laga baxayba alxamdulillahi rabbil caalamiin maan leelahay gobolkayga daadmareerna aad iyo aad baanu ammaanaynaa maayarkayga qaaliga iyo gudoomiyahaba halkaa maanta ballan waxay ka qaadeen iskuulka deyrkiisa samayn doonaan annaguna waxaan ballan qaadanayaa boqol iyo konton kaamitir wajahadda haddaanu danahay degmada iyo degmada raaxa saalaxba inaanu dhammaystiri doonno intaa insha allah inta kale idinkaa nagaga qaybi doonaa wasiir toorna waxaan u dirayaa maasha allah degmada xaasaalax maanta quruxdeeda iyo sharafteeda iyo dhabaha gashay intaba ad garanaysaa iyo gobolka daadmeerba gudoomiye ku-xigeenka gobolka daadmareer axmed cismaan iyo qaar ka mida marti-sharaftii kasoo qayb gashay munaasabada furitaankii iskuulka ayaa ka waramaya ahmiyadda iskuulku u leeyahay deegaanka xaaji saalax oo maalintaa sidii lagu bilaabay iyo xaaladeeda rag badani ka soo sheekeeyey oo maanta wejigiisii labaad loo bedelay oo ah in laga dhigo dugsi hoy ah oo arkayseen sariirihii iyo meelihii ardaydu seexanaysay sidoo kale meelihii cuntada loogu diyaarinayey intaa iyo in ka badanba dadka degmadan ee qurbajoog iyo qulquljoog leh ayaa qabanayey waxay maanta codsanayeen waxay xaq u lahaayeen ee horna loogu ballan qaaday inay helaan taana insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in xukuumad ahaan iyo ka xildhibaana ahaanba wixii xaq u leedihiin aa heli doonta annaguna aanu ku korjeekeyn doonno haddaanu nahay wasaaradda waxbarashada gobolka daadmareer awalba waan la shaqayn jirnay waxbarashada xaaji saalax dugsiga hoose iyo ka saraba marka horena waxay noo tahay muhiimadda koowaad saalaxna waxaan markhaati ka nahay inay tahay dad tashaday oo isku duuban hadday tahay maamul hadday tahay odayaal hadday tahay ganacsato hadday tahay qurbajoog cid kasta oo wax qabsanaysana dowladda waa u diyaariyo wasaaradda waxbarashaduba inay iyaduna garabkeeda siiso iskuulkii aanu bilownay toban sanno ka hor sidoo kalena waxaanu rajaynayaa iskuullada kale ee gobolka ee dayacan iyaduna inaynu mar labaad iyo mar saddexaadba u gudbano waxaan xasuusanaya runtiina wasiirkii hore waxbarashada xilligii xukuumaddii axmed silaayo samsam cabdi aadan aanu halkan isugu nimi oonu berigaa kala hadalnay arrinta boordhinka waxay runtii berigaa shuruud nooga dhigtay laba shardi muddo inaa horta wadaan oo laydin tijaabiyo inkastoon markaa ku nimalaa wasiir taana laguma yara laho aanu waxoogay ku kaftannay iyo qodobka labaad oo ahaa inaanu ardaydana soo kordhino iskuulka xaaji saalax oo ay wax ku baran doonaan dadka deegaanka ayaa door ka qaadan doona horumarinta waxbarashada deegaanka xaaji saalax ee somalilan